eed eedaan mahadsantiin arrintaas waa arrin uurka taallo dadka reebtiyo shabeellaha hoos haddii unayn odayaalka dhaqanka muddo badan iyo ama in suubinay dib heshiisiin intaan ku tabnay afgooya fadheenay xamara fadheenay markiliinseeday intaas may lahaynay ummadaas walaalaha dhiigshobahaw in dhiigsho la joojiyo oo si walaaltanimee waddanka lakawada roogiyaa iska dayaani roolka noona may bahayay sideedaba inuuna ka shaqayna islaax bayna naas laakiin min muuqato may meele ka muuqdee oo haniinbatay mar walbaba dadka dhibaatada suubiyaw inii dowladii federaalka dadariisya kala basan in dhibaatadaas suubiyaayaan maanta mayba dhiday in haweeney iyo ciyaalsha guri nool iyo o noollaka gubo taasoo meel ilaahayna raallamaka ah ummadana raallamaka naqdaaso unuuna raallamaka naqdaano may weeli inii walla cadaabo ilaahya shaqo kaleh bani aadan shaqo maka leh marka walwalbaba maybaa soomaalida intii hadgudub dhan ha dhaafti haddana tii ilaahiyaa yaa la tartamohayaan ini dad nool nololaka gubaan hashaanaan dadka noocaasina suubiyaanna dadariiska dawladda kalabasangu eedas may dhabarka unku saarana una dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha federaalka xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka master jawaari iyo cumar cabdirashiid oo reerkiyo un weyin dartatiya un dhabarka unku saarahayna yooba raalli ka ameero korna laakiin ini walaku qabadaa sugaani muddo badan may la aamusanaynay maadaama dadka dariiska dawladda labasan dhibaatadaa suubiyeen jawaabaa lakubii doona islahayn ilaa maanta la roogiy maalintii la gubiy simba intaan dhexayta gordo kortaan jawaabmal kubiina arintaasow haniina naqatay marka may baa lena taasi inta dhimatayna sabar iyo iimaan alle ku siiye oo dadkii ku geeriyoodeen eheladii iyo qaraabadooda dhammaantooda may baa lenaa sabar iimaan ilaahya siinsiiye inna lilahi wa inna ilayhi raajicuuna ta'siyaan diraana midda kalena waxaa waaye gabasho may la rahay gaal malkoobaw dawladda haddayaa jawaabun ku dhiibno arrintaasi ma inisbedelaase qabaa'ilaa inisbedelaaso labaatan shan sana iyo qabaa'ila dagaalamaay raallana maka ihini ini haddana qabaa'ilin naqdo laakiin wal iska qasabahay arrintaas maybaa lenaa dhibaatadaasi dawladda federaalka walku qabatay afhayeene dhibaatada wel waliba ayaa ku teeganay tahay magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose caasimadiis eh hadda degmooyinkii sida afgooy iyo deegaano kale yaa dhibaatadaha ka fidi sidaada la socotay shalambood meel ee dhowr kilomitr injartiyaa aha iyo awlaadiya iyo weliba xoolaya lahaytay lakagubi degmada afgooy sidaada la socota dhibaatayaa ku jarta oo weliba baabuur dad rakaaga dhurilaka dhowi baasuuke iyo baqaaro la gubiya jiraan arrimogaas dhammaantiyo ilaa hadda dowladda federaalka maku hadalna koonfur galbeed maykuku eedan adeer eedaan mahadsanta marka shaleediya ma ah gobolka shabeellaha hoose degmooyinsho iyo tuulooyinsho maybaa laku damacsan yahay in dhibaato badan laka abuuro una shako badana nooka jara ciidamada ama soomaal si in roogan hamiin madow lah ku guuriyaay dadka markaasa intii lahangala al-shabaab kaga gooryaasi taas may qiib ku etaa dhibaatada laka dhibaatay oo shacabka shabeellaha hoose liinkajay sidaa kuma deeta tan oo hadda baaswigaha baabuurka laka dhoe bakhaarada la dhacaayo gabro la kubsadawna shabeellaha hoose yaa laku damacsanyahy inay marban degna oo dhibaatadeeda laka xalaqeeyo dhibaato badan laka suubiyo mar walbana maybaa ku kooyahaysa dhanka dawladda lay ku kooyahayta una meero korna hadda qabiil qabiila meelaska dagaalama meero korna haddii una ero lahayni qabiilka sheego lahayni maybaa leeyaha calankii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya yaa hirinyi santaatadii yaa wadada may wadada calankii yaa wadada may wadada tuutihii qarankaa wadada may wadada qorigii qarankaa wadada sidaasaana dhibaato linka jaysidahay marka dhibaatadaasi ku gudubtiya lenuun haddii unayna koonfur galbeed odayaashooda dhaqanka may in gudubtay dawladda dhexe in gudubti dhibkaas haddii unku dhaabna dawladda dhexe oo shacabkaas laka gumaadahay tuulooyinshoo la gumaadahay shacabshoo la gumaadahay meel walba la gubahay horumarka liindiidinyi meel kastoo la qabadoona hataa beesha caalamka ciidanka handarti sadad banglahan kubiyahay haddana hamiin madowlaha ka duulahay intaas may qiib ku eyina in ummadaas la dhabaatay oo qiib ku eyin qiibtaas insha allahu tacaala odayaasha dhaqankana safaylaan argan dowlad goboleed koonfur galbeedna safaylaan argo hayta shacabka shabeellaha hoose iyo shacabka koonfur galbeedna safaylaan argo hayaan aragtidaasi wada buuxda oo meelaha ku wajahday wajaha doonaan sa alla siday unku kubahadlahayaan dhibaatadaas unku kubahadlahayaan wajahayaan dowladda federaalkana marlamaad marsadahad maybaa ku codsadaan haddii unaynu dhaqanka shalay unahasiin dhisnay dhibaato badan hasiin kumarnay dhisidayn in dhibkan noo biidano soomaaliya labaatan iyo shanta sanka jarta dhibka ini ku biidanha siin dooranay dhibka haddiisan hanagden helku bahoy helku dhaafay umadan yalenuuna insha allahu tacaala sidaasi iyo silamad ee waa mar walbaba codsadaan odayaalka dhaqanka malaq marar badan iyo shabeellaha hoose seeteen googolya dhigteen heshiisiyo meelaha ka deerteen dadkiisan heliiska hala deerteen googoleysan la fadheeteen iyo meela roogaan wal ilaa hadda kunaas caddaaday ama heliiskaas ha ku bahi oo ku qabsoomina ma jiraan marka dadkii meeli isan heliiska kale saxiixteen meela rooga dhibaatadiina la kor sameeyahay la hadaleena oo heliiskii ballantintii siinku baxeen ogeysiidina adeer habeen maalaha la hadalaani lamada beelood oo meelo ka dagaalamaayeen biimaal iyo ma hayaana habargadar todoba oday iyo todoba odaya ku dhaarani kutub jaamaca diinta islaamka ka dhaarani ini dagaaladan iyo dhibaatadan mar walba ha naqdeen iyo roojiyan mar walbana haddana fir mar lamaad mar saddaad mar afaraada laka naqday hataa madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed iyo gogolaas ku qiib galay oo wal ku dhiki marka haddii lama qabiil ay isdagaalayaan oo arrintaas kifaaya naqdo lahayd ma e lama qabiil marka lan dowladna sheeqdaw qabiilna sheeqdaw shaar dowladeena huwan iyo hooste ku wada arrintaas wal qarsan ma eh may la reeyay iri habati babaxa maqariyaaso markay iridee habatan dadkaaso dhowr jeera la hadalnay wal kasti unan sheegnay kor i hoosaan la hadalnay yoman haadaa walaagi sidoodaan socdaan wal oone oo istaagahay male danga la kuleeyey shabeellaha hoose shabeellahaas danta la kuleeyana mal ku deeraw dhib walhayna la kororsadaw malku malku helaw shabeellaha dada leh dada degan dadkii degana lahaade iyo ka noolade lankii walaale la degan walaalnimaan ka noolade beertiisa falade gurigiisa dhisade reerkiisa ka noolade laakiin wal intaas ku basan lankii ku damacsan inay shabeellaha hoose ku dhiyaan marna ma suuragalaas ay ka taagnay arrintaas maagley dhibaato badan jeyside maagley allaku go-an suubiye maagley xantidiisanka bahabaas maagley ilmooshonka dhamadaayan moyena suuragal ma naqdaas deegaanadaas gayga shabeellaha hoose dadkii lahaayo jari ya lahaade dadkii deganaada jari ya deganaade marka may baa lena dawladdu walku qabatoy eed eed maynka adkeena walku qabatoy kujiifta walku qabatoy lena intii goori goor ete dhibaato badana meelaha ku socota mar badana dhibaatadaasi iska daynay inay la xaliyo dadna mayba iska dayhayan inay bensiinka shubaan unuun inay biyo ka shubna fadaan dadna in bensiinka shubaana fadayan dadka bensiinka shubaayo how iskada isku dhaafeen arrintaas dhibaato siinku koyasa dhibaato dadkunku koyasa shacabka walmi oo oo dan emiinka jarto kan one meele inay isu haddaha ka guura fadaana dan hata dan miinka ka jarto qaabaa jar soomaaliya inays dhahgalaaso inays la degaas qaabkaas raadiyen mooyana xoog i qori iyonay dawladaha kaalmaysidee suuragal ma naqdaasoo leenun haddii odayaalka dhaqankeena waayahay kaas wali bahayay afhayeenka golaha malaaqyada ee koonfur galbeed soomaaliya malaaq deerow yacquub sheekh oo idaacadda warsan waraysi lagu heladahay iyadaa mahadsanna malaaq adigaa mudan